bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada wararkeena saaka ugu waaweyn waxaa ka mid ah dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo kaashanaysa ciidamada mareykanka ee africom oo duqeyn cirka ah ku qaaday argagixisada al-shabaab ee degmada jilib ku sugan maamulka gobolka banaadir oo sheegay inaan la aqbali doonin in sharci darro looga qaato hantidiisa qof muwaadin ah doorashada dhexe ee dalka mareykanka oo haatan socoto ayaa ajaanibta ka dhex muuqata waxaa ka mid ah soomaalida ku nool gobolkaasi iyadoo maxamuud jaamac oo ah wiil soomaaliyeed uu ka mid yahay tartamayaasha ka qaybgalaya doorashada kuna lagu xoojinaya garsoorka iyo sidii loo gaarsiin lahaa bulshada oo ay iskugu yimaadeen bahda maxkamadaha madaniga ah oo lagu qabtay gobolka hiiraan wasaaradaha dekedaha iyo kalluumaysiga galmudug oo sheegay inay jiraan khasaare ka dhashay dabaylo dhowaan ku dhuftay xeebaha waa xeebta degmada hobyo ee gobolka mudugga kulan lagu garab istaagayay looguna muujinaya garab istaag naciima khaliif oo ka mid ah hooyooyinka soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ee mareykanka oo hay-adda badbaadada carruurta ay kala wareegtay lix carruur ah oo lagu qabtay gobolkaasi maraadka iyaga caalamka warkeena subaxa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladaha mareykanka iyo hindiya oo kala saxiixda heshiis milatari
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan waa talaado shan iyo labaatanka bisha labaad labada kun iyo labaatanka intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena subax ugu waaweynaa kusoo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo faah-faahsan dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo kaashanaysa ciidamada mareykanka ee africom ayaa duqeyn cirka ah ku qaaday argagixisada al-shabaab ee ku sugan degmada jilib waryahayga cabdiqaadir cali axmed ayaa inoo faahfaahinaya warkan
duqeyntan ayaa ahmed garab lagu siinayay dadaalada dowladda federaalk soomaaliya u taqalusaysa fallaagada ama kooxda argixisada al-shabaab islamarkaana lagu gogol xaarayo mustaqbalka wanaagsan oo ay helaan dadka soomaaliyeed ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee xooga dalka danab iyo dalalka dariska dalalka mabahwadaagta sida dowladda mareykanka ayaa ka go-an tahay in dagaalanka argixisada al-shabaab iyagoo aan loo abayeelayn argixisada si loo baajiyo ma si looga baaqsado dhimashada dadka aan waxba galabsan ee goobaha howlgallada ay ka sameeya ciidamada xooga dalka waxay si mug leh uga qayb qaateen in halkaasi qaybo kamid ah gobolka jubbada hoose ay ku dilaan kooxda argixisada al-shabaab saraakiil uga tirsanaa islamarkaana ay burburiyeen goobo kale oo muhiim u ahaa kooxda argixisada al-shabaab
maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inaan la aqbali doonin in sharci darro looga qaado hantidiisa qof muwaadin ah cabdirasaaq maxamed faarax shiine ayaa faahfaahinaya warkan maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinkan waxa uu ku hulanaa sidii uu gacantooda dib ugu celin lahaa dad muddo dhowr sano ah guryahooda si xooga looga haystay inta uu waddanka u burbursanaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka ay mas-uuliyad ay ka saaran tahay cid waliba oo ah muwaadin soomaaliyeed gurigiisana xoog looga haysta ama hantidiisa guddoomiyuhu waxa uu xusay in hadda wixii ka bilowda aan la aqbali doonin in cid cid kale ay xoog kaga haysato guri ay lahayd maamulka gobolka banaadir mas-uuliyaddiisa ayay ka mid tahay inuu qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed ah amaba aan ahayn muwaadin soomaaliyeed laakiin halkan xaq ku leh inuu wixiisa uu helo xurna u noqdo mas-uuliyaddaanay ka mid tahay waana xaqiijinaynaa haddii alla idmo arrintaas haddaba walaalayaal waxaa loo baahan yahay in xalaashuna deeqdo oo aan ka deeqtoonnahay xaaraanta iyo waxa aan nagu habboonayn waxa colaadaha iyo dhibaatada nagu ragaadinayana waxay tahay xalaalaysashada aan xalaalaysanayno waxaan ilaahay xalaal nooga dhigin marka ciibaankeenna aan suganno ha nagu filnaato waxaan annagu aan xaqu leennahay hana naga deeqtoonaato waxaynaan annagu lahayn go-aanka ka soo baxay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ee quseeya in maamulka gobolku uu si deg deg ah uu gacantooda ugu celinayo guryihii ay lahaayeen muwaadiniinta soomaaliyeed ee xoogga looga haystay muddada waddanka uu burburka uu ku jiray ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo guddoomiyaha gobolka banaadir shalay uu goobjoog u ahaa guri ku yaala degmada xamar jajab ee gobolka banaadir oo muwaadiniin soomaaliyeed muddo soddon sano ah si xooga looga haystay balse shalay maamulka gobolka uu dib ugu wareejiyey
doorashada dhexe ee dalka maraykanka ayaa haatan socota waxaana ajaanibta ka muuqata ka mid ah soomaalida iyadoo maxamuud jaamac oo ah wiil soomaaliyeed uu ka mid yahay tartamayaasha ka qaybgalaya doorashada maraykanka deeqasoona ayaa inoo soo dirta warkan iyadoo lagu guda jiro xilligii doorashada dhexe ee dalkan maraykanka waxaa magaalada colombos ka socda tartan adag oo loogu jiro xulashada xildhibaanada oo ka kala imanaya xaafado kala gedisan maxamuud jaamac oo ah wiil soomaaliyeed ayaa u tartamaya xaafada shan iyo labaatan oo kamid ah xaafadaha ay soomaalida badan ku nool yihiin maxamuud waxa uu ka tirsan yahay golaha guddiga fulinta ee franklin county maxamuud oo la hadlayay s n t v xilli uu ku sugnaa xarunta codobixinta ee franklin county oo aan maanta booqanay ayaa sheegay in sanadkan ay qabaan rajo wanaagsan iyada oo qowmiyadaha kale iyo soomaaliduba si weyn ugu soo baxeen codkoodana ay siiyeen iyo weliba inay ka warsugayaan in weli lasoo baxo rajada aan qabno deeqaay aad bay u sarraysaa boqolkiiba siddeetan iyo shan way ka koraysaa degmada shan iyo labaatanaad ee franklin county oo degmada ay ugu xoog badan yihiin bulshada soomaaliyeed colombus degan marka dadkuna way soo baxayaan way codaynayaan rajadeennuna aad bay u sarraysaa keliya dadkeennana ku iskuma halaynayno dadka districtiga degan oo ka kooban dadyow kaleeto oo ka yimid sida iyadoo kale muhaajiriin ah dadka african americanka ah oo degan iyo dadka kaleeto oo degan districtiga in general oo ayaguna wax ka degan kulligood way noo codayn doonaan qaar badan oo ka mid ah waxa uu jaamac ka codsaday dadka ku nool xaafadda shan iyo labaatan inay soo baxaan kana faa'iidaystaan fursadda codobixinta gaar ahaan soomaalida iyo weliba inay qoraan taariikh cusub agaasimaha ololaha doorashada ee maxamuud jaamac ayaa sheegay in dad badan ay soo baxeen codkoodana ay dhiibteen kuwo kalena ay ka warsugayaan waxa uu ka codsaday in la yimaado goobaha codbixinta gaar ahaana goobta early votinka waxaa loo yaqaana ama xilli hore codaynta oo ku taala wadada morsrod
agaasimaha ololaha tartanka doorasho ee maxamuud jaamac howluhu meel wanaagsan ayay noo marayaan ilaa iyo talaadadii lasoo dhaafay waxaa soo baxay dad fara badan balse weli waxaan ka codsanaynaa in si wanaagsan loo soo baxo loogana qayb qaato codaynta lana yimaado xarunta codbixinta ee ku taalla waddada morris road jason waa agaasimaha ololaha doorashada ee bernin sanders waxa uu xusay in lasoo gaaray xilligii soomaalida ohaayo ay ka muuqan lahaayeen siyaasadda gobolka My name is Jason Edwards, J A S O N E D W A R D S. Uh, I'm here today to fight for, uh, to make history in Ohio so that the Somali people get a voice.
magacaygu waa jason waxaan maanta halkan u joogaa inaan ka qayb qaato taariikha in jaaliyadda soomaalidu ay codkooda ku yeeshaan howlaha xisbiga dimuquraadiga ee ohaayo iyo wakiilkeenna maxamuud jaamac qaar ka mid a soomaalidii codkooda dhiibanaya maanta oo aan kula kulmay goobta codobixinta ayaa waxaan isku soo duway codadkoodii waxayna u dhacayaan anagaa waan joognaa iyadoo ay dhaxan tahay oo roob da'ayo waad ogeydeen inankeennii hore food yar ayaa looga badiyey marka ceeb bay inoo tahay mar labaad in food yar oo tiro yar ah uu maad aragtay uu inankeennu u hadho sidaa og tahay waxaa u baahannahay qofna ma talo haddaan saan ku helnay qofna ma talo asaga ayaana matalaayo codloo soo baxa u codeeya halkan maanta waxaan u imaanay inaan u codeyno walaalkeen maxamuud jaamac waxaan idin leeyahay ummadda guriga fadhido hala soo baxo wiilka walaalkiin idinkaga baahan codka u codeeya doorashadana way ka duwan tahay doorashadii hore waxay uga duwan tahay shan qof baa tartamaysa booskuna waa bannaan yahay jaanis fiican baan leenahay dadka soomaalida waxaan ka codsanaynaa inay soo baxaan deqasona colombos ohio
koox qaadata ama dadka dhac u geysata ayaa xukunno kala duwan lagu riday maxamed cabdiqaadir maxamed iyo cumar cabdikaafi iyo cabdi jaamac warsame iyo sidoo kale cabdirasaaq maxamed abshir khayre ayaa loo haystaa inay ka mid yihiin kooxaha dadka dhaca ugu geysta biskooladaha iyagoo isticmaalaya bajaajta waxaana ay dileen qof isku dhejiyey agab ay xilligaasi ka dhacayeen oo ahaa telefoon iyo sidoo kale kombyuutar saddex iyo labaatankii bishii agosto ee sanadkii tegay ayay weerar furasho ahi waxay ku qaadeen askari ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran oo xilligaasi ka yimid jaamacad waxaana uu weeraray ama uu s- waxa uuna soo afjaray ama suurageliyey in uu dhaawaco mid ka mid a kooxahaasi qaadanayay ama dhaca u geysanayay dadka shacabka ah halka kuwa kalena ay baxsadeen xilligaasi balse markii dambe ay suuro gashay in hay-adaha amnigu ay soo qabtaan saddexda eedeysane wixii warara ay kusoo kordha dhegeystayaal wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan xojinaya garsoorka iyo sidii loo gaarsiin lahaa bulshada oo ay iskugu yimaadeen bulshada bahda maxkamadaha madaniga ah ayaa lagu qabtay gobolka hiiraan nuur maxamed cali ayaa inoo soo dira warkan
kulankani oo looga hadlayay dardargelinta garsoorka maxkamadaha madaniga gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay xafiiska maxkamadda madaniga gobolka hiiraan waxaana ka soo qaybgalay maamulka degmada beledweyn kan gobolka hiiraan saraakiisha ciidamada amniga mas-uuliyiinta maxkamadaha heer gobol iyo heer degmo iyo weliba wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka hirshabeelle cumar maxamed hilowle oo shir gudoominayay kulanka ayaa waxaa warbixinno uu kaga dhagaystay gudoomiyeyaasha maxkamadaha racfaanka heer gobol iyo heer degmo inta uu kulanka socday waxaa looga hadlay dardargelinta nidaamka maxkamadaha madaniga si bulshada ay u hesho cadaalad iyo sinaan iyo sidii tallaabo looga qaadi lahaa kooxaha argagixisada al-shabaab waxa ay ku tilmaamaan garsoorka dadka dacwada u gudbisto kusimaha taliyaha qaybta booliiska gobolka hiiraan korneel cali dhuux cabdi mahad alleh oo digniin u diray bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in gobolka uu ka jiro garsoor hufan waxa uuna sheegay in dowlada da soomaaliya ay awood buuxda u leedahay la dagaalanka kooxaha argagixisada al-shabaab iyo shakhsiyaad walba oo isku daya inuu dhibaato u geysto shacabka soomaaliyeed
haddaad qof soo dacwaysa adeer annagaa qofka u tegayna annagaa kuu keenayna garsoor cadaalad ahaa inta lagugu haayaa kitaabkii allah lagugu xukumaayaa heer degmiyo hor gobol waa joogaa haddaad wax tirsato meelaad abiil u qaadato waa taqaanaa adeer garsoorka kaleeto lagaaga yeera xaggeed abiil uga qaadanaysaa maxaase adiga kuu kalifaya ilaahayaa wax dilay in qofku dili karo oo adigoo kaleeta ah oo iimaanku heerkaas kaa noqdo war ilaahay aamina imaada xafiiska garsoorka gobolka imaada ka degmada imaada maanta wixii ka dambeeya qof magaalada beledweyne jooga bulshadeenna waxaan ku wacyigelinaynaa inay dantooda gartaan ciddii dantooda garan weysa waa ognahay annagaa afdheerayaalaha meelahan jooga waa ognahay annaga wixii la rabaa laga sheegaa dowladda dowladdu shacab waa ka xoog badan tahay dowladdu shabaabka aad aadaysiinay ka xoog badan tahay Do- hadda haddaan inta ka baxno geedahay fuulaayaan waa ogtihiin gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka hiiraan xasan ibraahin cabdulle ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka iyo weliba waxyaabaha diiradda lagu saarayay
waxaa ka soo baxay qodobo badan waxaana ka mid ahaa in aanan loo tegi karin kooxaha nabadidka shabaab wax cadaalad aan loo raadin karin waxaan rabnaa bulshada gobolka hiiraan ku nool ganacsatada odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo siyaasiyiinta inay ka shaqeeyaan in cadaaladda gobolka hiiraan la garab istaaga adna shaqeeya taasaa horumar iyo barwaaqo ay ku gaari karaan ugu dambayntii wasiir ku-xigeenka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka hirshabeelle cumar maxamed hilowle oo soo xiray madasha kulanka ayaa waxa uu sheegay in kulanka diiradda lagu saarayay laba arrimood oo kale ah Eh, maanta waxaan iskugu nimid waxay ahayd maxkamadda weynoo fureed maxkamadda gobolka hiiraan darajadii koowaad iyo darajadii labaad way furaayeen way shaqaynayaan laakiin xoogaa dhaliilo ah oo yimid ayaa inaan isla saxno saraakiisha amniga iyo maamulka iyo cid allaale ciddii gacan ka geysan karta nuur maxamed cali warbaahinta qaranka magaalada beledweyne
wasaaradaha dekedaha iyo kalluumeysiga galmudug ayaa sheegay inay jiraan khasaare ka dhashay dabaylo dhowaan ku dhuftay xeebaha waa xeebta degmada hobyo ee gobolka mudug baashe cali xaashe ayaa inoo soo dira warkan
mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dekedaha iyo kalluumaysiga galmudug oo warbaahinta qaranka soomaaliyeed kula hadlay magaalo xeebeedka hobyo ayaa sheegay in khasaare kala duwan uu ka soo gaaray dabaylo xoogan oo ku dhuftay xeebaha hubyo kalluumaysatada reer galmudug agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda cabshir xaasha cali iyo sidoo kale agaasimaha waaxda wax soo saarka wasaaradda kalluumaysiga dowlad goboleedka galmudug cabdirasaaq maxamuud axmed ayaa iiga warramay arrinkaasi saakay ilaa iyo xeebtan waxaan marnay ilaa iyo labad baan tagnay waxaan soo aragnay gaadiid badan oo burbursan oo dhibaato xoog leh ka muuqato dadka shacabka oo gaadiidka isticmaala markaa waraysanana waxay noo sheegeen macaa shamaagihii badda ugu jira macaayna baddii kala tagtay gaadiidku saan u baabi'san yihiin oo dhibaato fara badan ay haysato marka waxaan baaq u dirayaa dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda in dadka masaakiinta ah oo awalba muruqmaalka ahaa oo meeshaas dhibaatadaas ay soo gaartay in ciddii hadday wax ka caawin karaan doomo hadday noqoto hadday shamaago noqoto hadday tababar noqoto intaba inay kala soo gaaraan oo dadkaas ay caawiyaan masaakiinta oo hadda laga yaabo nin awal maantii habad kalluuna ama habad aad argoosataa badda kala soo baxa subax ilmaha quraac uga dhigan jiray inuu hadda la'yahay meelahaas uu aabba qof u tagayo leeyahay waniga maanta hal doolar iyo tuur for example wiigga hore waxaa timid dabayl aad iyo aad u xoog badan taasoo sababtay in ay dhammaan boqolkiiba konton agabkii badda u yilay kalluumaysatada iyadoo ay xilli kalluumaysi inuu baaba'o sida shabaagihii jilbihii waxay badda geysteen wiigga hore kormeer baan ku samey waa tegey waxay yidhahdeen ma haysan agab boqolkii ninku ninkii konton ba u baaday nin lixdan baa xataa noqotay taasoo maaragtay ay keentay climate janjiga cimilada isbedbedelaysa oo mararka qaarkood taasina way jirtaa sida kale naturalka ah kalluumaysatada yaryarka ahi waxaa hadda shaqeeya maaha kalluumaysatada waaweyn oo dooyo ku shaqeeya waa kalluumaysatada yarar oo isticmaalo doon lix mitir ilaa shan mitir ah oo matoor yar dabag saaran yahay
hadalkan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka galmudug ayaa ku soo dheegmaya xilli maalmihii lasoo dhaafay dabaylo xooggan ay ku dhufteen xeebaha ku yaalla bartamaha soomaaliya gaar ahaan deegaanada puntland iyo gelmudug kuwaasoo khasaare baan ka soo gaaray muwaadiniinta soomaaliyeed ee ka kalluumaysta xeebahaasi beesha calaxashi warbaahinta qaranka hobi
kulan garab istaag loogu muujinayo hooya naciima khaliif oo dhowaan hay-adda badbaadada carruurta ee maraykanka ay kala wareegtay lix carruur ah ayaa lagu qabtay dalkaasi cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa inoo soo dira warkan
munaasabad ballaaran lagu taageerayay hooyo nicimo khaliif oo koob iyo labaatanka bisha janaayo ay kala wareegeen lix carruur ah hay-adda badqabka carruurta ee magaalada east grand focus ee gobolka minnesota ayaa lagu qabtay magaalada minneabolis ee dalka maraykanka kulankan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey aqoon-yahano soomaaliyeed oo wax ku bartay dalka maraykankuna ka mid ahaa axmed aadan cirday waxaana ka soo qaybgalay bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyadoo ujeedku ahaa taageero iyo garab istaag hooyo nicimo khaliif aqoon-yahan ganacsada axmed aadan cirday oo ka mid ah ehelada nicimo khaliif shaqada ugu badanna qabtay ayaa warbixin ka siiyey taariikhda kiiskan dadkii goobta ku sugnaa meesha uu hadda marayo iyo weliba waxa la gudban jaaliyadda soomaaliyeed ee qurbaha ku nool tan haddaan ka sii jeesanno oo ka seexanno kuwo badan baa ku xigi doona wallaahi caloosha ay xanuunto markaan arko because hooyo lix carruura mid naaska nuugay laga qaatay waa garan kartaa xanuunka ay leedahay macalin maxamed cabdulaahi hambaase oo wakiil ka ahaa maamulka mucalimiinta iyo waalidiinta ku xihan masaajidka abubakar islamic center ayaa ku wareejiyey dadka qabanqaabinayay lacag gaaraysa toban kun oo dollar iyadoo dadkii kasoo qaybgalana ay baxsheen wixii ay awoodeen waxaan isla garan inaanu garab istaagno duco oo ta ugu horeysa ah iyo dhaqaale insha allahu taala waxaan ka qayb qaadan karno sidaa awgeed waxaan hadda ku wareejinaynaa toban kun oo dollar insha allahu tabaaraka watacaala siyaad cali oo ka mida guddoonka waxbarashada magaalada minneabolis ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay wuxuuna bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in laga qayb qaato badbaadinta carruurta agoonta ah waxaan leeyahay walaashay naciimo howlwelin waa ku garab taagannahay howlwelin walaale insha allah tacaala carruurtuna dhammaan gacantaada ay soo geli doonaan ilaa iidankii qaar ka mida marti sharaftii soo camiray madasha oo u badnaa culummo ayaa la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliyeed waxayna duco iyo dardaaran baa u direen qof kasta oo wax ugu deeqa hooyo nicimo khaliif soomaali wuxuu ku mahmaadaa meel hoo u baahan hadal wax kama taro marka waa nin walbana waan ka dhawaajiyay hadda labada qof oo iga horreysay dhaqaalaa loo baahan yahay saas awgeed insha allah waxaan ilaahay ka rajaynayaa hadduu ilaah yidhahdo ilaahay subxaana watacaala waxaan weydiinayaa waxay taageereen waa carruur agoona in ilaahay subxaana watacaala guryahooda iyo carruurtooda uu u geliyo in kastoo wax ku bixisay inta bixin doontaba waxaan si khaasa u ducaynayaa axmed jaamac cirdi oo runtii ah ilaa maalintii caruurtaa la qaatay ilaa maanta shaksiga keliya aan odhan karo habeen iyo maalin kama uusan seexan laakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka minnesota maraykanka
halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda dowladaha mareykanka iyo hindiya ayaa kala saxiixday heshiis ku aadan agab military madaxweynaha waddanka mareykanka donald trump ayaa sheegay in mareykanku uu saxiixi doono heshiiskaasi oo looga iibinaya dalka hindiya diyaaradaha qumaatiga u kacay iyo agab military oo ku kacaya ilaa iyo saddex bilyan oo dollar kudhawaaqista ayaa timid mar uu madaxweynaha waddanka mareykanka trump uu ka hadlayo isku soo bax lagu soo dhaweynayo oo ka dhacay magaalada ahmi badhaadh halkaasi oo dad gaaraya toban kun oo isugu soo aruureen si ay u dhageystaan madaxweynaha mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha waddanka hindiya nadera modi ka hor booqashada madaxweyne trump ayaa waxa uu heshiiskani ganacsi oo weyn waxa uu dhexeeyay labada dal waxauna sheegay waxaana uu sheegay uu khudbadiisa ku sheegay ama uu ku ballan qaaday in labada dal ay yeelan doonaan mid ka mid ah heshiisyada ganacsi ee ugu weyn labada mas-uul ayaa ammaanay cilaaqaadka ka dhexeeya mareykanka iyo hindiya waxaana uu sheegay in labada dal ay si wadajir ah isaga shaqayn doonaan ama ay uga wada shaqayn doonaan la dagaalanka waxa ay ugu yeereen argagixisada warkii subaxa waad kala socoteen dhegeystayaal redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa naga intaa warkan warka xiga intaan ku kulmi doono dhammaanta iyada isku duwan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo